arinta derbiga ee dowladda kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda soomaaliya iyo kenya gaar ahaan magaalada baled xaawaya mandheera dowladda mowqifkeedu arrintaas waa cad yahay derbigaas nalakalama tashan ma ogolin dowladda kenya maalin dhoweed markii ra-iisul waaruhu la kulmay wafdi aan anugu la socdaa la kulmay arrintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arrintaasi jirin hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ku-sigaha ra-isul wasaaraha wuxuu u wacay safiirka dowladda kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arintaas dowladda soomaaliya aysan ogolayn raalli ka ahayn jawaabna aan ka sugayno marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno arrinta derbigaasi waa arrin haddii kenya ay wadatana aanaan diyaar u ahayn oonaan nala kala hadal haddii ilaa yidhaahdana sidaan idiin sheegnana dowladda kenyana lagala hadlay jawaabteedana aan sugayno haddii ilaa yidhaahdo